Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada ah aad warka saakay ee idaacadda star f m ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dekadda victoriya oo laga samayn doono saldhig ciidan madaxweynaha zimbabwe oo mar kale la doortay iyo muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan oo ka hadlay dagaal maalin ka hor ka dhacay xerada gooja cadde kulan wacan subax wanaagsan marka la dhegeystayaal waa subaxnimo axad ah taariikhdu waa toddobiyo labaatanka bisha sideedaad ee agoosto sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay inuu socdo qorsho lagu doonayo in lagu sameeyo saldhiga ciidamada ilaalada xeebaha kenya ay ku leeyihiin magaalada bot victoria oo hoostaga ah ee buldhangai ismaamulka busia si loo adkeeyo ammaanka kalluumeysatada madaxweynaha ayaa sheegay in maamulkiisa uu haween walba ka shaqeynayo hirgelinta qorshaha dhaqaalaha buluuga ah iyo horumarinta kaabayaasha laga maarmaanka ah ee ku wajahan kobaca dhaqaalaha ee harada victoria iyo sidoo kale ee xeebta socdaalkiisa horumarineed ee uu ku marayo galbeedka kenya madaxweynaha dalka william ruuto ayaa waxa uu sheegay siday uga go-an tahay inuu kor u qaado tacabka kalluunka madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay inuu la kaashan doono arrimahani madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni si ay howlgallo wadajir ah u sameeyaan ciidamada kenya iyo kuwa uganda si meesha looga saaro caqabadaha haysta kalluumeysatada dalka Tuko sasa na mpango maalum, mbali na ile mazungumzo tumefanya na ndugu zetu wa kutoka kule Uganda, pia tuna increase facilities zetu kama serikali ya Kenya ili kuprotect wale fishermen wetu wanaenda kule kuvua samaki. Hapa katika kiwanja hii tunajenga patrol base mpya ya Coast Guard hapa tumeweka na huyu bwana Shosho ndio director general wa Coast Guard, na tumekubaliana anajenga hapa, tunaweka milioni 80 ya kujenga eh, a special eh, Coast Guard facility, na pia tutaongeza ile security eh, boats ambazo askari wetu watatumia kuhakikisha kwamba wavuvi wetu wako protected, kuna usalama tunaondoa wakora, tunaondoa matapeli na tunahakikisha kwamba we secure the resources and we secure the area that our fishermen are using even as we coordinate with nchi yetu ya jirani ya Uganda. Mimi nataka wananchi wa hapa, mimi nataka wavuvi wote, vile tunawapanga katika cooperative, tunataka pia muhuzishe Coast Guard ili mupate usalama ya kutosha na kukiwa na matatizo tuweze kuyashughulikia in good time so that we can make sure that our fishermen don't end up in trouble. So hiyo ndio mpango tumefanya.
wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan bare ducaale ayaa sheegay inuu socdo howlgallo sirdoona oo lagu ogaanayo laguna soo qabanayo dadka deegaanka ee xogaha u gudbiya kooxda al-shabaab ee weerarada ka geystay ismaamulka laamo aadan ducaale ayaa digniin culus u diray dadka deegaanka ee uu sheegay inay garab siiyaan kooxda al-shabaab ee mararka qaar ku dhuumaalaysato kaynta booni ee dowla deegaanka laamo wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka aadan bare ducaale oo shalay socdaal ku tegay ismaamulka laamo ayaa carabka ku adkeeyey siday uga go-an tahay dowladda inay raadiso waxna ay ka qabato shakhsiyaadka deegaanka ee taageero ururka al-shabaab sida hadalka uu dhigay wasiirka Mtu yoyote akionekana kwa hiyo barabara, akiingia kwa hiyo msitu, akitoka hiyo msitu kwa hiyo barabara, huyo si Mkenya, huyo ni adui Alshabab na tutapambana na yeye. Mtu hawezi kutoka Jilib akuja afanye uhalifu hapa Makoe bila kuwa na rafiki. So tukikuja nyumbani kwako, the National Police Service, the intelligence, ourselves, KDF, we will hunt for everybody, Al-Shabaab and their collaborators in every part of Kenya, Lamu included.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada dhuusamareeb wuxuu ka furayaa shirka wadatashiga qaranka ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada madaxweynaha ee madaxweynayaal ama madaxda heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed ayaa shirkani kaga arrinsanaya xaaladda amniga dalka dhammaystirka howlgallada ah uu madaxweynaha ku dhawaaqay xasilinta deegaanada ah ee lagala wareegay kooxda al-shabaab iyo gaarsiinta adeegyada asaasiga u ah bulshada shirkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed loftagreen madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir yuu- eh, yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaa shirkani bannaanjoog ka ah madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdulaahi deni madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa xarunta madaxtooyada wuxuu ku qaabilay xubno ee ka mid ah ee dabcan mucaaradka dalkaasi isagoo xubnahaasi shee- kala hadlayay xaalada ee dabcan somalilan kadib dagaal halkaasi ee ka dhacay oo dabcan ee oo lagala wareegay een, somalilan xerooyin markaasi muhiim u ahaa ciidamada ee dalkaas kulankan ayaa waxaa lagu go'aamiyey in si midnimo leh loo wajaho dagaalka loo socanood lana garab istaago ciidanka militariga ee somalilan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo hadalka qaatay ayaa sha- dabcan shaaca ka qaaday in ciidamadoodu ay jawaab rasmi ah ka bixin doonaan dagaal maalin ka hor uu jab ka soo gaaray ciidanka somalilan kadib markii laga qabsaday taliskii weynaa ee gooja cadde sidoo kale wuxuu shacabka ugu baaqay inay u midoobaan difaaca somalilan ayna meel uga soo wada jeestaan waxa uu markaasi ugu yeeray ee- ee dabcan cadow amaba uu ugu yeeray inay cadow yihiin madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa carabka ku adkeeyey inay aargudan doonaan oo ay markaasi dagaalkaasi kaga hari doonin waxa uu ugu yeeray huwan uma dagaalano danaysi iyo cid cid ka doorbidaysa wixiise afgaran waayo soomaalida jiran mar walba nabadaan ku dhawaaqnaa nabad nabad ah lagu xaliyo cid walba laakiin cid is hortaagi karta qaranimada somaliland ma jirayso ciidan iyo ummadna taasaynu diyaaru nahay taasi waajibkeedu ahaanaya caalamka waxaan u sheegaynaa dhibaatada yaro sharcda inaanay dowladda somaliland girgiray inuu qarankii somaliland sidiisa u shaqaynayo oo hay-ad walba iyo ganacsigii iyo qaranku hawshooda maalmeedkeeda inay soconayso inay department kasta hadday xisbiga tahay hadday tahay ga- ganacsi inay hawsha caada u socoto dowlad walba intan layga maqla way ka dhacda laakiin propagandada socialku iyaanay naga barjayn oona ina gelinin waxaynaan u jeedin taasina way ka digniin caalamkana waxaan u sheegayaa intii aanu nabadda ilaalinayn mantaqadan hadday tahay badda cas oo dhir- dherarka ugu badan aanu hayno iyo hadday somaliland gudaheeda tahay dherarka dherarka deriska ah awoodayadii nabadgelyada iyo nabaddii aanu haynay ee deriskana aanu la wadaagaynay inay halkeedii tahay iyo caalamkaba loo baqan maayo qaranka somaliland maalinta ka dhacay wixii dhacayna waa saxanaynaa qarankuna midnimo iyo adkaysi buu ka qaadaya danihiisana wuu usii madoobayaa waxaanu sugaynaa dhowaan somaliland oo iftiinkeedii iyo mid kasii wama yeelata midaysan dowladnimo siyaasad dhaqaale horumar xooga ka samaysa hadalka muuse bixi ayaa kusoo aadayay iyadoo haatan somalilan ay lumisay xero muhiim u ahayd ciidankeeda taasi oo ah xerada gooja cadde waxaana si buuxda xeradaas u maamulaya ciidanka deegaanka ee sc kaatuma oo maalin ka hor sheegay inay hub iyo gaadiid dagaal kusoo eh, dabcan hub iyo gaadiid dagaal ay kala wareegeen ciidanka somalilan ayna kusoo bandhigeen ila xe- isla xeradaasi ee lagu magacaabo gooja cadde oo ahayd meelaha ugu hadalhaynta badan sideed bilood oo uu dagaal ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweynaha dalka zimbabwe ayaa ku guuleystay markii labaad ah oo doorasho dalkaasi ka dhacday hogaamiyaha zimbabwe ayaa doorashadan u noqonaysaa midiisii ugu dambeysay natiijadii kasoo baxday doorashada xilka madaxtinimo ee dalka zimbabwe ayaa waxaa diiday mucaaradka madaxweynaha zimbabwe oo xilka kala wareegay hogaamiyihii muddada dheer talinaya ee robert mugabe kadib afgembigii ay ciidamada ku qabsadeen sanadii labada kun toban iyo toddobadii ayaa si weyn loo saadaalinaya in mar kale loo soo dooran doono inkastoo ay weli dalkaasi ka jirta qalalaaso dhaqaale iyadoo waxa- ee dabcan iyadoo dadka wax falanqeeya ay sheegeen in loolanku uu si weyn ah uga xaglinayo xisbiga zanu b f oo uu ku- oo markaasi ku guuleystay waxa uu dalka xukumayay tan iyo markii uu xornimada qaatay iyo sidoo kale dhammaadkii xukunkii cadaankii tirada yaraa ee sanadii kun sagaal boqol iyo siddeetankii